لله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa dersigii iyo casharkii saddex iyo labaatanaad kitaabka sulamu التowfiiq ilى maxabat اllahi calى التaxqiiq wa huwa akhiru dersin min hada اlkitaab in shaء allah casharkii ugu dambeeyey iyo misku lkhitaamki faslun haadaa faasilun wey tajibu towbatu towbad baa waajiba toobadkeen iyo noqosha min adunuubi dembiyaasha laga toobad keeno fowran deg deg calaa kulli mukalafin bayna waajib ku tahay qof kastoo la mashaqeeyey oo baalig caaqila ah rag iyo dumarkau doono ha ahaado xor iyo addoon kau doono ha ahaado mukalafku xataa insi iyo jinni kuu doono ha ahaado toobadkeenku xagga sharciga waxaa la yihahdaa alrujuucu waa in noqosho weeye cama laa yurdi illaah wixii aan ilaahay raalli gelinayn in laga noqdo ilaa maa yurdiihina loo noqdo wixii ilaahay raalli gelinaya mima huwa maxmuudun fi sharci waxyaalaha sharciga la mahadiyey ah toobadkeen baa la rabaa dembiga macnaha min kulli dembin dembi waa maxay maa yaxjubuka can illaahi tacaala ilaahay waxa kaa xijaabaya khayrkii iyo wanaaggii waxa kaa hortaagan maa cusiya bihi ilaahay maa cusiya allaahu bih waxa ilaahay lagu caasiyo weeye ama waa waxa qofka la yimid la caayayo xagga sharciga cay uu mutaysanayo ciqaabna uu mudanayo dembiga uu la yimid darteed wahiya toobadkeenku anna damu waa qoomamo shuruud baa jidha toobadkeenka shuruuddiis waa in la qoomamoodo caqiba iqtiraafihaa marka la gurubsado oo dembiga qofku ku dhacay dabadeeda waa inuu horta qoomamoodo hadduu ku faano oo waxaan intaasaan kharbuday intaasaan waxeeyey iyo uu ku yidhaahdo maaragtay waa ku faraxsanaya raalla ka ahyo alxamdulilah uu yidhaahdo isagoo dembi galay dee waa dembi kale iyaduna qofkan waxaa la rabaa alnadam waa qoomamo kow iyo waliqlaacu fuqid iqlaac waa in laga fuqo dembigii baa laga fuqaya waxuu qoomamaynayaa horta marka hore wixii ka dhacay ee oo tegey buu u tiiraanyoonaya wuxuu macnaha tamaninaya allah haddaysan kaa dhacdeen haddaadan samayseen dembigiina waa in laga foqo isla markaas qofku hadduu hadda dembiga ku dhex jiro hadda ha ka foqo waaya hadduu go-aansaday awal inuu dembiga ku noqdana ha go-aansada hadda inuusan ku noqonaynin waa labo walcasmu go-aan weeye oo shuruuddii toobada la yaqaanay inuu go-aansado anlaa yacuuda inuusan u noqonayn ilayhaa dunuubti iyadii ama mid la mid a mustaqbalka fii ilaa aakhiri اlcumur ilaa cimriga laxdada u dambeysa uu ka gaarayo inuusan dembigaas ama mid la mida u noqonayn waa inuu go-aansado khawfa min allahi tacaala isagoo alle ka cabsanaya cabsi ilaahay waa kitaabkan kitaab cajaa'ib walistikfaaru baa ka mida istikfaar waa istikfaar dalab wain kaana dembu dembigu hadduu ahaaday tarka fardin faral laga tegey dembigan qofkan galay waa faral buu ka tegey salaad iyo zako iyo soom waxbuu ka tegey qadaahu waa qalleeyaa u qalaynaya see u qalaynaya dee waa soo celinayaa wey oo amase hadduu dembigu ahaaday tabicatan tabico dekeno oo liaadamiyin u ahaatay aadami baa xaq ku leh waa waxa qofka tabiicadu wax loo dabagelayo weeye oo dulmi ou galay iyo wax la mid a baa lagu leeyahay dulmibu binu aadam ka galay qadaahu waa u gudaa xaqiisiiba u gudaya macnaa shayga hadduu ka hayo waa u celinaya gaarow ka qaado ha u celiyo lacag boo ka qaado ha u celiyo geel iyo ariya loo iyo xoolow ka qaado ha u celiyo xaqiisa iyo shay kastaba wixii hadday yaallaan wixii ha u cesho haddaan lahayn ka waran wixii bedelkeeduu celinayaa wuxuu siinayaa ninkii lahaa ama ninkii lahaa naa'ibkiis ama qofkii hadduu dhintay dhaxalkiisa lahaa ayuu siinaya hadduu dhintay qof dhaxlay hadduusan lahayn qof dhaxla ama qof baa xaqan laga qaaday qofkiina warkiisa waa lalaayi dulmigaas kas tirada badanoo guri iyo dhul iyo beer iyo adduun iyo dadba adduun markuu adduun aha ka qaado uu ka dhacay ama ka ciddii lama hayo ciddii dhexli lahaydna lama hayo waayo qofkii dhaxan lahaa cid dhaxasha ma leh ama kii lahaa waa la yaqaanayo meel uu adduunka ka jiraa la garan la'ay imaamka weynoo waddanka haysaa loo dhiibaya liyajcalahu fii beyt ilmaal bangiga islaamkasa u geeyo ama xaakimkaa loo dhiibayaa ee tasarufka loo idnay maalka masaalixda ninka hayaha ayaa loo dhiibaya waa maalin dhowta nin kabaa yimid waddanka maraykanka ay weydiinaya wuxuu lahaa aabbaaya adeerkay baa waagii dowladdii soomaaliya bay waxay ka qaateen iyagu bangigay lacag ka daynsadee bangiga dowladda waxaasay wax ku gadgadan jireen dowladdiina sidii bay ku dhacday xoolihii lagu lahaana waa la garanayaa xoogaa lacagoo soomaaliya ah aan badnayn laakiin markaa wax taraysa waan see yeelaa marka dowlad baa laga qaaday xoolaha marka maadaama uun bangi shaqaynayo oo magacii dowladdu sidii hore yousan ahaanay wax ka jiraan yaa waxa weeye dee cid loo dhiibaa la helayaa marka anaa bixinaya u yidhi marka qofka aadamiga wax kuleba wixiisa siinaya haddii kalena aw istardaahu waa ka raali garayn dalbaya raali noqosho istardaahu waa ka raali noqosho dalbaya iska kay saamax iga raali noqo waxa weeye iga beriyeel wixii noocaasa ayuu dhahaya waa toobadkeenka bini aadan xaqi hadday tahay intaasaa la socoto bini aadamku isagu waa shaxiixo waa bakiilo wixiisi in la siiyo iyo inuu isagu cafiyo mooyaane wixii haddii kale weli waa kula socdaan laakiin wixii kaloo xaq ilaahaya qofku qoomamo iyo dembigiio ka foqo iyo inuu go-aansado inuusan dib ugu noqonayn baa ku filan bini aadan haddii taana tanaa loogu daraya wixiisi si amba ha kaa saamaxo intahaa waxaa idlaaday maa qadara allahu wixii ilaahay qadaray jamcahu inaan uruuriyo fii hada taaliifi shariif kitaabkan la alifee wanaagsan wixii inaan masaa'il soo uruuriyo anigu ilaahay qadaray intahaa waa dhammaad intahaa waa dhammaad waay yoolkiisa iyo gabagabadiisa baa la gaaray waarjuu waxaan ka rajaynaya waarjuu waxaan hididiilanaya waxaa weeye ay aamul amal waxaan hididiilan min alrajaa bimacna alamal alamal waa hididiili waxaan hididiilanaya oo rajaynaya minhu ilaahayna ka rajaynaya subxaanahu ilaahay nasahnaaye nasihidiisa an yacumma waay an yacumma nafca nafcigiisu inuu caam noqdo kitaabkan wa yugira wa an yugira inuu badiyo ilaahay fi lquluubi quluubta dhexdeeda waqcuhu ku dhicidiisa haddii an yucima nafcah wa yugira fi lquluubi waqcah waay iyana saa la akriyo kitaabkan kitaab qiimo kule dadka qalbiyaashooda in ilaahay ka dhigo waa fog baa la qoray ilaa maanta la akrinaya oo la daalacanaya waay an yacuma nafcuh wa an yughira fi lquluubi waqcuh wa adlumu waxaan ka codsa- ka dalbanayaa miman idalaca miman duul idalaca daalacday idalaca arkay caleyhi kitaabka dushiisa oo min ulilmacrifati ah de dadka aqoonta u saaxiibka ah asxaabi alcilmi bima fiih waxa kitaabku ka hadlaya waxa ku yaala dadka aqoonta u leh qofkii ka mid ah oo daalacda oo arka nadara wa ta'amala biqalbi qalbigana waliba markuu sadarka arko hadduu khalad moodo marka hore xataa qalbiga ka fiirsha ka daalacda ka qiimeeya ka ta'amula tafakur la yimaada cibaaradan masaasaa masaasaa masaasaa seebay sax ku tahay si fiican qofka ta u eegay qalbigana uga arkay oo uga ta'amulay oo dadka aqoonta la ah qof aan aqoon lahayn halkan kasoo ordaydo qof kitaabkii iska ceebeynaya lama rabo dhah muxuu uga jeedaa iyo muxuu ka wadaa iyo waa khalad iyo saan maaha taa lama rabo qofkii ku arka kitaabkan isagoo ah dadka aqoonta leh oo markau daalacdo oo wara-aa arka fiihi dhexdiisa wara-aa arka fiihi dhexdiisa khada'an gef waa alkhada waa dadu sawaab sida saxda sida kasoo horjeeda ow amase zalalan qofkii ku arka nuqsaan waay iyo samirilxash waxaan ka codsanayaa an yunabiha inuu baraarujiyo calaa daalika arrinkaa oo arkay oo khada ah ama simbirilxada ah biraddi sariixi inuu ku baraarujiyo ayaan ka codsanaya raddi cad sida saxdaayo cad ha sheego saas anaaba ka codsanaya hadduu lagu arko gef ama simbirilxasho kitaabka biraddi sariixi celin wanaagsan iyo raddi saan maaha meeshaan waa saan ha anigii sidayda ha radiyo sida wanaagsanna ha u celiyo oo see dhahaya kitaabka hadduu halkaa ku qoran yaha matnigii qof dambena wax ku arkay xaggee wax ku qoraya bian yaquula ow yaktuba cala alhaamish meesha haamishka hadda soo kan intaanoo lambar ma leh iyo intaanoo sharax oo meesha waxa ka- looga jeedo ma sheegayo meelahaasoo kale wuxuu ku qorayaa ama sharax uu saarayba wuxuu ku qorayaa maalanba haadaa sabqu qalam meeshaan shiikhu sidaa uu yidhi waa sabqu qalam waay qalamkaa u sabqo waxa weeye iska qoray waay waa kaga dhacda adoo meel qori laha haddii dhibicdu kaga dhacdo oo macalimiinta a yaqaanee iyo erey aadan qodheen ama aayad kale adoo socda mid kale oo u eg adoo aan u kasin adoo aan u kasin inaad aayad khalado ama meel khalado meel kale haddaa qodho oo ku samido ama kuula ekaato ha qalinkiibaa aaday waaye ama wuxuu dhahay hada sab qalam ama wuxuu dhahayaa hada sahwi waa sahwi sheekha ka dhacay halmaan ka dhacay wey. ama wuxuu dhahayaa taxriif min anusakh kuwii dambe wax soo daabacayeyba khaladkan ku dhacay oo kitaabku markii la qoray dee waa laga sii qoraya nuskadii shiikha moogta kuwii naskhiga sameynayay oo ka guurinayey min anusaakh kuwii guurinayay oo rarayey baa ama halkan ka tegay ama ku daray ama kaga dhacday markaasuu intaa hadda ma sheega adigu sheegtayna meeshii wax ku jiraana saxdiina meeday kaasoo dhaxaya walacalla sawaabu saxdiisu inay taa laga yaabaa kadaa sidaa iyo sidaa iyo sidaa saxduna inay saa tahay bay u dhowda si kale oo isagu sheegay wey kan dambe weliba sidaa markuu dhahayo waa maca tabjiili watacdiimi isagoo weyneynaya qofkii hore oo xurmaynaya la- sheikha raximahullah waxaa laga yaabaa waxaan qalinkaa kaga dhacay waa sahwi waa halmaan waa sa- ma garanaysaa sawaabku waa saan wa sawaabu sidaan laa bicibaaratin fiiha isaa'atu adab erey iyo cibaaro iyo weer adab daro ku sugan tahay culimmada laguma dabagalo lagu dabageli maayo walaa bimujaradilbadiha marka koowaadoo aad aragtay ereyga oo si kula noqotayna waa khalad iyo saan maaha ma lama dhaho min gayri ta'amulin wa imcaanin iyadoo aan laga fakarin oo aada indhaha yaa loo loo fiirin ujeedaasoo kitaab kuu hagaya waxa weeyaan marka koowaad shayga aragti waa inaad ku noqoto oo ku noqoto oo fiiriso oo daalato meel kale ka fiiriso aada wixii hubiso kaasaa dhihi kadhaa meeshaan waa saquqalam iyo waa saas ee badiihada hore fiira horaad bal dhaha fiira horaada laguma ogola lannahu rubamaa dahara lahu bilbadiiha eegmada hore waxaa laga yaaba qofka inay u muuqato budlaanu maa huwa saxiix wax saxiixa inay baadil tahay maa huwa saxiixun wa mustaqiimun wax toosan oo saxiixa marka hore inaad si khaldan u fahamtaa laga yaaba oo baadil kula noqoto oo qofkii saa ku qabsato hadhowna tiisii baa sax ahayd adigii baa khalad ku dhacay khalad baa saxays marka lama rabo saasaa culimadu isku ixtiraamaya raggii waxay qoreen saasaa loo ixtiraamaya maxaa marka loo baraarujinayaa oo wixii khalada loo celinaya oo aan u leeyahay ha laga daba tago liyaxdara annaasu dadku inay ka digtoonaadaan min itibaaci aniga ku raacidayda igu raacaan calaa kayri sawaabi si saxa si aan ahayn anuu sax baan u socday kitaabka markaa qoray si aan sax ahayn si aan la igu raacin haddii khalad la huba dhaco hadda maba hayne si aan la igu raacin qofkii arkaa ha baraaruji waay hadduu afka ka sheegayo hadduu qoraal ku sheegayo hadduu haamish ama sharax ku sheegayo usluubkaas wanaagsanna ha maro waay isagii baa sheekh saalex falxaqu sida xaq ah baa xaqu xaqnimo badan an yutabaca in la raaco xaqu isagaa xaq ku ah in la raaco anigu haddaan si khaldan sheegay laygama daba hadlo iyo wax la iima sheega maahee sida saxdaabaa mudan in la raaco falxaq walxaq aqul ya falxaqu axaqu an yutabac waa hadal weyn xaqu isagaa xaq ku ah in la daba kaco in la daba boodoo la raaco walinsaanu insaanku anugu ka mid ahayna maxalulkhadai gef maxalkeed weeye iyo wanisyaani halmaan anuu aan kasiga ahayn ama qofka aysanba kas ka ahayn buu halmaan ama gef maxalu yahay qofku waay labayato qaalo shaacir wamaa sumiya alinsaanu ilaa linafsihi insaanka insaan wax kale loogu magmacaabin ilaa halmaankiisa mooyaane halmaamidda insaanka insaan loogu baxshay walal qalbu qalbina wax kale looguma magacaabin qalbi in la dhaho ilaa annahu yataqallabu waa gedgadoomaa hadba meel buu u jiiraynaya hadbuu waddo iyo meel buu qaadaya qalbigu kaasoo kelimad kaloo cajaa'ib halkaa ku qoray waqalla an yakluu mu'allafun kitaab la alifay inuu khaali ka ahaado ka marnaadaaba iskaba yar min hafwatin waaye simbirirxash waaye hafwa ilduuf bay dhahaan ow yanjuu in kitaab ka badbaado baaba iska yar may ow yanjuu musanifun mid shiikoo wax qoray inuu ka badbaadaaba iska yar min caratin simbirxash turuntur cara turuntur qof wax qoray waa iska turunturoonaya waadhada hadeer dib u fiirso isleen halkan ka bedel halkan ka waa meelaha hadda lagu qorqoraya xataa haddaa qof damcad war yar inaa qodhin hadba erey ka bedelay hadba kan ku dari tan taa ka dhigbaa kugu soo dhacays marka arrimuhu saasa u jiraan rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga nagiyow ikfir lanaa ilaahayow noo dhaaf waliikhwaaninaa walaalahayana u dhaaf diinta noogu walaala waayo aladiina hum walaalaha diintu waa kuwa hum iyagu acazo wa ashraf kana cizi badan kana sharaf badan min ikhwaani nasabi nasabnimada walaalnimadeeda calaynaa dusheeda kanaa wada dhalanay kaa diinta ilaahay walaalo ku tihiin wada barateen ku baray aada badhay aad wada barateen baa kaaga cajo badan walaalnimada diinta waa ka sareysaa midda kale waa inama almu'minuuna ikhwa aladiina sabaquuna bilimaan iimaankana nooga hormaray walaa tajcal ilaahayow ha yeelin fii quluubinaa qalbiyaashayada hillan xiqdi iyo caro liladiina kuwii la xiqdinayo loo caroonayo aamanuu rumeeyey ilaahu dadka iimaan kale xiqdi iyo colaad aana qalbiga ugu qaban waay in wax laga sheegay waxa iskaba dhaaf qalbiga xataa in xumo looga qabto dadka wanaagsan maaha gaar ahaan dadkii hormaray oo wanaagsanaa oo ummaddan caaradkeeda iyo salafa hadil umma ah asxaabtii nabiga calayh salatu wasalaam iyo taabiciin iyo atbaacu taabiciin iyo man bacdahum oo min ahli lkhayr wasalaax dadkii habboonaa ah ha dadka iska neceb oo ilaa maanta wax ka sheego oo radiyo oo dadkii awliyaa raxmaanka aha ee habboonaa oo madaahib iyo aimo iyo ahlullaahi iyo ahluzuhd iyo wax kasta laha ee ku taagan maaha tilmaanta dadka wanaagsan looma baahan rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganayo inaka adigu ra-uufun mid turid badan baa taado raxiimu naxariis badan allaahumma ilaahdow makfiratuka adiga dhaafidaadu awsacu waa ka waasacsanta waa ka ballaaran tahay min dunuubina dembiyaasheeda ilaahayow dembiyaasheeda waxaa ka ballaaran adiga dhaafidaada waraxmatuka ilaahayow raxmadaaduna arjaa mid la raja badan yahay wey la rajayn badan yahay cindanaa agtanada min acmaalina acmaasha aan la nimid camalka aan la imaanayno cibaado iyo soon iyo salaad iyo zaka iyo xaj iyo kadaa yaa rajaha adiga aan kaa rajaynayno dhaafitaan iyo raxmad iyo janno iyo naxariis iyo camalka iyaga inaan wax ku helno rajaha aan rajaynayno rajaha adiga xaggaada aan ka qabnaa ka wey waay farajaaunaa ilaa raxmatik rajaha aan xaggaada ka rajaynaynaa akar wa ashad badan oo darnaan badan min rajaa'ina rajaha ilaa qabuuli acmaalina camalka yaga aqbalidiisa waay wa rajaaunaa ila asalaamati waannajaati fi laakhira inaan badbaadno nabadgelyo iyo badbaado helno daarta dambe bisababi raxmatika adiga raxmadaada sababkeed ayaa acdam wa awhaq weynan badan oo kalsoonaan badan lana min rajaa'ina rajahanaga ilaa daalika badbaado aan rajaynayno biacmaalina acmaasheeda inaan ku badbaadno rajahan ka qabno waxaa ka badan taan adiga ka qabno laanna acmaalanaa markas acmaashanadu laa takhluu min ariyaai istusus kama khaali noqonayso wasumca ismaqmaqashiin walcujbi isla weyni isyaabgelin iyo wagayri daalika wakadalika idaa kaanat ilacmaalu waxaa la mid a xataa acmaashu hadday noqoto saalimatan min daalika mid ka nabad gashay cujbi iyo sumco iyo riyaa xataa hadday nadiif tahay waan waxba soo gelin dee raxmadaada in la helo ilaahay mooyaane jannada raxmadda ilaahay baa lagu gelayaa si kale si kale ma leh subxaana rabbika rabbiga nasihidiisa ilaahay nasahnaantiisa rabbigii rabbi lcizati cizada rabbigeeda ahaa camaa yasifuuna waxay ku sifaynayaan kuwa xun iyo gaalada uu ka nasahan yahay subxaana rabbika rabi اlcizati camaa yasifuuna kelimad cajaa'iba wasalaamun nabadgelyo ballaaran cala lmursaliina bay ahaatay ama ha ahaato walxamdu mahad lilaahi buu ahaaday allihii rabi اlcaalamiin caalamiinta rabbigooda ahaa way wa kaana alfaraaqu ka faaruqid iyo kasoo kasoo kanshahelid laga soo laga soo rogmado oo laga soo faaruq noqdo kasoo jeensi haddaan kasoo jeensada mashquul baan awal ama maqsha min imlaa'ihi kitaabkan yeerintiis inaan kasoo faaruq noqdo waxay ahaatay faatixata rajabin bishii rajab oo haddayna ka dhammaatoo kale bilowgeedi bilowgii rajab sanata kun laba boqol afartan iyo labo hijiriya iyo hijiriyada ah hadda kun iyo afar boqol baan maraynaa afartan iyo waxa weeyaan shan maya way marka waxaa ka soo wareegtay laba boqol iyo saddex sano ama laba boqol iyo laba sano iyo bilo wasala allahu allahu naxariisiyaadiyo calaa sayidinaa sayidkanagi muxamadin ee muxamed aha la mahad badnaysiiyey iyo wa calaa aalihi aalkiisii iyo wa saxbihi saxaabadiisii wasallama allahu nabadgelye siyaadi marka markaas xamdiga wax lagu khatimaa waay isagoo haddeer walxamdulilahi rabbilcaalamiin na soo yiri soona duceeyey subxaana rabbikana waa kelimad lagu cajo badan oo majaalisa lagu khatimo misna salligii buu ku dhameeyey misna walxamdu mahad lilaahi bou ahaaday alihi rabi اlcaalamiin ilaa waakhiru dacwaahum an alxamdu lilah rabi اlcaalamiin wata alxamdu lilah rabi اlcaalamiin sharxuna wuxuu yidhi وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم شرح شيخ قرين وحيد وكان الفراغ من جمع هذا الشرح البسيط شرحا بسيط كأير أول يوم من شهر رجب سألت سوى كسؤال أنا وحن كب حبير كودي رجب بشهر أنا تاهد كودي رجب بلو فاتحة رجب سمعت تنوى أول يوم من شهر رجب مالك كود الحرام بشهر رجب وحرمة لعام ألف كن أربعمية كن أفر بقل سوى دواد وأربعة وثلاثين هجرية صدن يا أفر صدن يا أفر كم waa toban sano واي شرح نسأل الله إلهي وحان سؤالنا الإخلاص إخلاص يا برح ترد يا التوفيق التوفيق يا السداد توصنان والحمد لله رب العالمين لقمة تكي والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بعدنا الليلة نغنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا يليق بذات الله إلهي بقى ما هذا سكاله سبحانه وتعالى إنه تام يلي إنه بلاوي إنه تام يلي سوى دروس كتابك أي تاي سدح يلواتين درس wixii aan marka soo tarjamnay ama soo fasirnay ama soo laqbaynay sidaasoo kale wixii khaladoo ka soo baxa qofkii islaaxin kara ha islaaxiyo ta hanagu joognana ee islaaxinteeda sidaan ugu noqono hanagu soo celiyo qofku marka uu wax akrinayo gaar ahaan haddii la duubayo waxyaalo badan baa laga yaabaa inay soo wajahaan marka mar kastaaba waa waxaan kas iyo qasad ahayn lacallaba hadday dhacdo waa wax hafwo kale ama ay keenayso ama aqoon daradee oo aqoonta noo yar ay keenayso ama aqdaa kale aba imaan karaba meel waxaa laga yaabaa si uu qoranba haddaa doonto inaad si kale ama u akrido ama u fasidho ama kuula ekaato waxyaalaha dadka ku dhaca ayay ka mid marka alxamdu lilah kitaabkan runtii waa kitaab aada iyo aada naafico ah oo mubaaraga sida hadda ka muuqato ducada lagu khatimay iyo masaa-ishii tirada badnayd oo aan kusoo marnay ee kitaabka cajaa'ibta uu ku yaho sida aada u macaan oo sheikhu tacbiirka ugu keenay kutub badan baa marka masaadir kitaabkan u ah oo qaar isaga shuraaxdiisa ka mid ah ayaaba jiraba iscaad rafiiq mid la yihahdaa jira waa buqyat sidiiq sadiiq oo sulamu tawfiiqu sharxa waxaa ka mida mid kale oo la yidhaahdo mirqaatu sucuudi اtasdiiq fii sharxi sulam الtowfiiq ilaa maxabat اllahi cala اtaxqiiq oo waxaaba iskale sheekh moxamed nawowi aljaawi sheekh cajaayibka ay kutubtiisu naafac ahay waxaa ka mida buqyat daalib limacrifati اlcilmi اdiiniyi اlwaajib oo isna sulam towfiiq oo sharxa waa sharx kale oo waxaa le cabdullaahi alharari almacruuf habashiy waxaa kaloo isna manaajicdana ka mid a kitaab kaleoo la yidhaahdo sharxa sulamu towfiiq lisheekh xasan oo maqduud ah waxaa kaloo kitaabka shanaad uu noqonaya alanwaar allaamica watatimaat alwaasica sheekh cabdallah baasuudaan baa leh waxaa kaloo manaajicda ka mid a kitaabka lixaad waa kitaabu lkabaa'ir lilimaam alxaafid shamsudiin aldahabi shams اdiin الdahabi imaam dahabi baa leh waxaa kaloo ka mid a muqni muxtaajka oo asheekh moxamed alkhadiib ashirbiini waa muqniga minhaajka sharxiisa waxaa ka mid a tafsir اlfaatix alkabiir almusama albaxr اlmadiid oo waxaa iska leh alcalaama alcaarif biاllaah abilcabaas axmed bin cujayba alxuseyni waxaa ka mid a kitaab laha bushru اlkariim oo bsharxi masaa'il الtacliim waxaa ka mid a xaashiyat اlbaajuuriga waxaa ka mid a bqyat lmustarshidiinka waay waxaa ka mid a yaquut nafiiska waxaa ka mid a nayl الrajaa waxaa ka mid a kaashifaة sajaa waxaa ka mid a nuur dalaam shar caqiidat alcawaamki wey alfawaa'id اhamina ka mid a duruus الtowxiid baa ka mid a xaashiyatu fatxilmuciinkaa ka mid a nusatu nadarkaa ka mid a kitaabka labaatanaad annasaaix addiiniya walwasaaya aliimaaniya kaa weeyaan marka ilaahay hayna ka aqbalo haynoo furo haynoo taysiirsho ramadaanka iyo khayrka soo socdana ilaahay hayna waafajiyo cafi caafimaad ilaahay hayna ku gaarsiiyahana inuu ku dhameeyo leylatulqadarkiisa iyo qiyaamuleylkiisa iyo soomka maalintiisana allahna waafajiyo haddana waxaanu ducaynaynaa culimmada kitaabka qodhay insha allah